الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرؤوف الودود الملك القدوس العزيز الجبار الحي القيوم المجيب الدعوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولا ليال وعشردين نمت كمدا وعيقلين تاين رنتي حالدها جرا كوا عيقلين ولا لهين si aynu uga faa'iidaysanno kaydka weyn ee inoo yaala ee qur'aanka kariimkaa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam inoogu duugan jimcihii hore waxaynu ka soo warannay walaalayaal markay masaa'ibtu timaaddo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo noqdo walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون markay dhibi timaado waxaa la doonayaa ilaahay loo tadaruco tadaruca waa inagii soo sharaxnay jimcihii hore waa in ilaahay loo noqdo waa ilaahay in la isu dhuldhigo waa in ilaahay la baryo tadaruc macnayaashaasuu leeyahy waxaan jecelahay walaalayaal maanta inaynu inagoo ilaahay u tadarucayna ilaahay baryayna ilaahay ka rajaynayna inuu masaa'ibtaa inaga ilaaliyo caafimaadkana inoo daa'imiyo in aan ducooyin aynu bilowno maanta soo arooray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo uu ilaahay ka baryi jiray inuu ilaahay caafimaadka u daa'imiyo oo uu caafimaadka u ilaaliyo iyo sida oo kale ducooyin ilaahay inuu balaayooyinka iyo xanuunada khatarta ah ka badbaadiyo in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ilaahay ka baryi jiray macnaheeduna yahay nebi moxamed caafimaadkana ilaahay buu baryi jiray xanuunada khatarta ana ilaahay buu ka magangeli jiray waana dariiq ka mida iyo sabab ka mida sababaha aynu balaayooyinka kaga hortegayno walaalayaal waxaan jecelahay maanta laba xadiis inaan idiin macneeyo xadiidka koowaad oo saxiixa anas binu malik radia allahu canhu wa ardaah ayaa warinaya xadiidka imaamu abu daawuud iyo axmed iyobaa warinaya cid kaleba waana xadii xadiis oo saxiixa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ilaahay ka magan geli jiray arrimahan allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan gelaya culimmadu maxay ku fasireen acuudu bika ilaahow waxaan kaa doonayaa ilaalin iyo xifdi baan kaa doonayaa iyo gaashaan iyo ka hortag inaad iiga noqoto maxay min hadihi alamraad xanuunadan uu sheegayo xadiidkani ilaahow waxaan gaashaanka waxaad aduu gaashaan iiga noqotaa oo aad iga ilaalisaa hee min albarasi xanuunka baraska la yidhaah iyo xanuunka la yidhaahdo waa junuun oo waalida ah iyo xanuunka la yidhaahdo judaam iyo xanuunada xunxun oo dhan ee faafa ee dhibta badan nebi moxamed saddex xanuun buu sheegay iyo arrin furan oo ah xanuun xun oo dhan oo faafa oo ummadda dhiba nebi maxamed wakhtigan uu xadiidkan sheegayay waxay ahayd muddo aada u horraysay oo kun iyo afar boqol iyo dheeraad sano ka hor uu nebi maxamed afkiisa ka soo baxday waa mucjisooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam maanta xanuunna hadday dhacaan iyo haddii inta adduunku jiro ay dhacaan duco lagu ducaysanayo oo uu saxaabada wakhtigoodii baray oo kuwii ka dambeeyey uu baray oo uu innaga ina barayo saddex xanuunoo la yaqaanay wakhtigaa ayuu nebigu ilaahay ka baryey iyo mid xanuun oo dhan wakhtigu doonaba ahaadee kulansanaya waxa uu nebigu yidhi ilaahow waxaan kaa magan galay oo aada iga badbaadisa baras barasta culimmadu waxay yidhaahdaan waa inagu waa naqaanaa waa xanuunkaa haragga sare ku dhaca ee jidhka qofkii beddelaya ee caddaan haddana laga naxaya leh ee abuurkii qofka aad taqaanay markuu ku dhaco isbeddel ku dhacayo deedna qofku markuu eego runtii uu naxayo qofkii kalena ee uu xanuunku ku dhacayna sababtiisa darteed uu murug dareemayo uu walbahaar dareemayo ee uu culays dareemayo ayaa laydhaha baras markaa ilaahow xanuunka dadkuna ka sasayaan anigana dhibta igu keenaya ee jidhkaygii waxyeelaya ee khalqigay iyo abuurkaygii bedelaya ilahow daan kaa magan gab xanuunka labaad waa waalida waalidu waa maxay waa caqliga oo taga miirka oo door qofkii ka taga iyo kala soociddii arrimaha uu kala waday kontaroolkii oo ka luma xanuunkaasina qofkii marfuucalqalam buu ka dhigayaa oo xilkiiba waa laga dulqaadayaa ilaahow waaliduna way culustae ilaahow waalida iga hay waxaan kaloo ilaahow kaa magan galay aljudaam xanuunka judaamka loo yaqaan saddexduba wakhtigaa way jireen judaamku waa maxay waa xanuun imikana jira waaliduna way jirtaa barastuna way jirtaa wakhtigaana way jirta laakiin wakhtigaas saddexdaasi caan bay ahayn waxaan kaa magan galay judaamka judaamkuna waxa weeye bay culimmadu yidhaahdaan waa xanuun ku dhaca xubnaha jidhka oo jidhka googooya oo hilibka u gudbo oo hilibkana jara oo dheecaan iyo milil inuu qofkii dheecaan iyo malax qofkii ka soo daadinaya oo naftu ay diidayso xanuunkaana ilaahow waa xanuun khatare waan kaa magan galay waana xanuun faafa markuu intaa nebigu yidhi ayaa wuxuu yidhi wa min sayi'i اlasqaami xanuunada kuwooda xunxun oo dhan marka culimmadu waxay leeyihiin saddexdaa hore xanuunada xunxun bay ka mid yihiin saddexdaa ilaahow waan kaa magan galay way soo gelayeen sayilasqaamka oo waxay dhahan waa cadfu lcaami cala alkhaasi caamkan arrinkan caamkii sayul asqaamka saddexdani way soo hoosgelayaan nebiguu sheegay dhammaan xanuun oo dhan ama iminka qarnigeennan ha soo baxo magaciisa yaan la garanbee ama mid soo socdo inaan garanayn ama mid hore dhammaantood xanuunada kuwooda xunxun oo dhanna ilaahu adaan kaa magan galay marka xanuunadaasaa ka mid a daacuunka iyo kaloorahaa ka mid a kuwa iminka aynu naqaanee saradaanka iyo kansarkaa ka mid a waxaa ka mid a aidiska iyo kan la yidhaha aidiska ka mid a maxaa ka mid a kan aad iminka wada maqlaysaan ee maxay ah coronaha ilaahow adaan kaa magan gallay mid aanu garanaynin mid adaan kaa magan gallay sidaas darteed kelmadda koowaad ee aan idiin soo jeedinaya intiina garanaysa akhriska xadiidkan xifdiya waa xirsi xidhe xifdiya oo ku ducaysta intiina ay ku adag tahay waxaad af soomaaliya ku tidhaahdaa uun ilaahayow waxaan kaa magan galay xanuunada xunxun waa xadiiskii nebiga maqdacaa ina khuseeye imaka oo ilaahay laga magan galay oo ilaahay gaashaan aad ka dhigatay kaa difaaca xadiidkaasi xanuunada ayuu runtii in ilaahay kaa ilaaliyo waa ka hortag ayay culimadu waa ka hortag in balaadaa ilaahay kaa qabto xadiidka labaadna caafimaadkaad haysato in allah kuu ilaaliyo ayaa uu ka ayuu isaguna ka warramaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu soo warinaya cabdiraxmaan ibnu abi bakrata cabdiraxmaan baa soo warinaya oo inan ah markaa aabbihii buu ka warinayaa aabbihiina waa mid ka mida saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam abi bakrata waa kuniyo uu lahaa magaciisana culimmadu waxay ku sheegaan nufeyc ibnu alxaaris mawle nebina waa nebigu ku xoreeyeyna uu ha inankaasi aabbihii buu la hadlay wuxuu ku yidhi aabbo yaa abati innii asmacuka aabbo waxaan ku maqlaa adiga oo maalin walba iyo subax walba gelinka dambena xadiidka waa laga fahmayaaye qadaadkaasi in loo jeedo maalinta oo dhan ayaa waxau yidhi waxaan ku maqlaa adigoo ku ducaysanaya allaahumma caafinii fii badanii ilaahow jidhkayga oo dhan caafimaad iisii jidhka oo dhan xubnaha jidhka oo dhan ilaahw caafimaad iisii badan waa jidhka oo dhan allaahumma caafinii fii samcii ilaahayow si gaara maqalka caafimaadiga maqalka caafimaad iigu sii allaahumma caafinii fii basarii ilaahayow aragga caafimaad iisii laa ilaaha ilaa anta wuxuu ku tawasulayaa towxiidka ilaahay iyo kelmadda laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaahay mooyaane magacyada ilaahay baa lagu tawasulaa oo towxiidkiisaa lagu lagu tawasulaa ilaahay loogu dhowaadaa oo camalka saalixa ee wanaagsan ayaa lagu tawasulaa oo asmaada ilaah iyo sifaadkiisa lagu tawasulaa ilaahayow ilaaha raxmaanka ahow ilaaha laa ilaaha ila allah ahow adaan ku bari dabadeedna intaasaan ku maqlaa aabba adigoo lehe bal iga warran buuli weliba wuu sii wada wuxuu idhi waxaad ku celcelisaa saddex jeer markaad waagu kuu beriyo iyo wakhtiga galabtii ee aada galabaysato aabbihii baa ka jawaabaya abibakra oo saxaabadii nebiga ka mid ah wuxuu ku yidhi innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed baan ka maqlay isagoo ilaahay ku baryaya oo ku ducaysanaya aniguna waxaan jecelahay nebi moxamed dariiqiisii iyo sunnadiisii inaan raaco oo aan ilaahay aniguna ku baryo xadiidka waxaa wariyey abu daawuud wa huwa xadiiun saxiix waa xadiis oo saxiixa caafinii fii badanii jidhka caafimaadiisii waa maxay ilaahow jidhkayga ka dhig mid ka badbaada xanuunada markaa caafimaad igu galladayso weliba markay culimmadu fasirayaan waxay yidhi markaad ilaahow caafimaadka isiisana caafimaadkaa waxaad iiga dhigtaa mid aan u kaalmaysto daacadaada yaa rabbi rabbigayow xanuunkan aada leedahay ilaahayow iga ilaali oo jidhka caafimaad iisii waxa weeyaba cudurrada ku dhaca jidhka iyo kuwa ku dhaca qalbiga kuwa macnawiga iyo kuwa xisigaa ilaahayow xanuunada jidhkayga ku dhacaya ee muuqda kuwa aynu soo sheegnaya iyo kuwa qalbiga ku dhaca ee caqiide xumada iyo shirkiga iyo nifaaqa iyo xasadka iyo in qalbigayga xiqdi ku jiro kuwaana iga nadiifi kuwan kalena iga nadiifi labadaba markaa tira allahuma caafinii fii badani macnahaasu xambaarsan yihi intaasaa kugu fillaan lahayd waa jidhkii oo dhan xubnihii jidhka oo dhan baad ilaahay bariday nebigu intaa kuma dayin si gaaru laba xubnood ama laba dareeme dareemayaashii laba ka miduu soo qaatay markaasaa nebigu wuxuu idhi si gaara wacaafinii fii samcii maqalkayga ilaahayow caafimaad iigisay waa jidhkan lagu duceeyey waa ka mid si gaara maqalka iyo haddana nebigu wuxuu ihi wacaafinii fii basari araggana si gaara ilaahow caafimaad iisii waa si gaara culimmadu waxay leeyihiin labadan waxa si gaara loogu sheegay marka la leeyahy wacaafinii fii samcii waxa weeye horta ilaahu maqalka dhagoolaha iga dhigin aan waxba maqlin ile xaqii haddaan maqli waayo oo ii geli waayo waa dhib wax weyn baa iga maqan horta maqal wanaagsani sii ilaahow dhega cuslaan iga ilaali ilaahow dhegala'aan iga ilaali heye si aan xaqa u maqlo xaqaana aan ku gaadho raalli ahaanshahaaga markaan maqlo iyo jacaylkaaga awood iisii maqalka allahuma caafinii fii basarii ilaahow indhaha caafimaad iisii waa maxay iyaduna indhuhu iyo waa meesha laga arkayo aayaadka ilaahay waaweyn ee muuqda alaayaat alkowniya cirka yaa yaa leh allah yaa abuuray al dhulka badda hawada makhluuqan ilaahee waaweyn ee cid faragelin kartaa iyo cid sheegan kartaa aysan jirin waa ka indhaha lagu arkaya sida oo kale aayaadka ilaahay la akhriyayo kitaabkaa ilaahayna waxaa lagu arkayaa maxay kitaabkaa waxaad ku arkaysaa indhaha alaayaat alaayaat almunazal aayaadka ilaahay soo dejiyeyna indhaha lagu arkaya markaa qofka araggii ka maqan yahay aayaadkii kowniga ahaa araggoodii waa uu ku adkaanaya lixaadkii baa ilan ka maqane sida oo kale akhriskii baa ka maqnaanaya inkastoo ilaahay awood dad badan u geliyey iyaga oo dhagaala inay qur-aanka xifdiyaan iyagoo dhagaala ayay qur-aan ka xifdiyeen masaajkeenu inagula tukadaa iyagoo indhala inay qur-aankii xifdiyeen way dhacday youtuubyaday ku jiraan anaa la kulmay way inala tukadaa dibadda maraykan buu ka yimid iminka wuu inala joogaa burcuu joogaa masaajku inagula tukadaa salaad qurina ka tegi mayso ilaahay qaar awoodda u geliyey oo isagoo ka qaaday oo ku imtixaamay ku sabray oo haddana dadaalay baa jira laakiin waa nicmo weyn oo qofkii hayaa ay tahay inuu garto waxaana garanaya nicmadaa qofka aan hayn baa garanaya nimcadaa qofka aan hayn baa garanaya sidaa darteed walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa waa inaynu ku ducaysanaa ilaahayow jidhka caafimaadiisii oo maqalka caafimaadiisii oo aragga caafimaadiisii waa inta af soomaaligeed marka maanta waxaynu ku soo ururinay ilaahayow xanuunada xunxun oo dhan ilaahow iga nabadgeli ilaahayow jidhka caafimaadiisii ilaahow aragga caafimaadiisii ilaahayow hee maqalka caafimaadiisii labadan waxaa loo xusay si gaara ahamiyad gaaray leeyihin ahamiyad gaara ayay leeyihin wax badan bay kala wadaan uma saluu wsalimuu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslm imtiثaala lqowli اllahi tabaaraka watacaala in allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna clى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu عalayhi wsalimuu tasliima allahuma صl عlى muxamed wعlى ali muxamed kama صlayta عlى ibrahima wعlى ali ibrahima inaka xamiidu majid allahuma barik عlى muxamed wعlى ali muxamed kama barakta عlى ibrahima wعlى ali ibrahima inaka xamiidu majid وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن تحصنا تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا الله اللهم يا رحمن اللهم يا رحيم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأغربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار